الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين عشركن وحق بلابنا يا آيات سديتا يا سدحات من سورة الأنبياء قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu inoo soo sheegay jumle iyo qeyb dhan oo ka mida ambiyadii ilaahay sida nebiyullaahi ibraahim nebiyullaahi nuux iyo luud nebiyullaahi daawuud nebiyullaahi suleymaan calayhim assalaam wixii dhibaato soo gaadhay laynoo soo sheegay qeyb ka mid a waxaa halkan laynoo sheegayaa nebiyullaahi ayuub iyo itixaamkii la itixaamay dhibaatooyin kala duduwan misna mixnadii waxaa lagu xijin doonaa qisadii nebiyullaahi yuunus iyo zakariya iyo ciisa dhammaan waxaa looga jeedaa ambiyadaa sheegidooda nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam in lagu qaboojiyo oo uu macnaha sabro dhibaatadaasoo kale ambiyada la soo mariyey wa ayuuba wadkur waxaa ka sheekaysaa ayuuba ayuub waa nebiyullaahi ayuub weeye id waqti naadaa uu dhawaaqay naadaa ay dacaa rabbah rabbigii markuu tuugay oo baryaday bitadarucin wa khushuucin isagoo ku sugan markuu ilaahay baryaday subxaanahu wa tacaala muxuu yidhi annii aniga masaniya waxaa itaabtay adurru baa itaabtay dhib ayaa itaabtay balaayo iyo kurbaa itaabatay iyo shiddu annii aniga buu yidhi masaniya burru ilaahay buu sheeganayaa nebi buu ahaayoo awlaad iyo xoolo badan buu lahaa baa layidhi xoolihii baa laga dhameeyey suu waa sabr carruurtii baa laga dhameeyey suu waa sabr isagii baa jirkiisii dhibaatooyin soo wajaheen suu waa sabr qolooyinkii loo diray kuwa ka mid a inta soo mareen waxay dhaheen waxaanoo dhibaataa kuma dhicin ayuub ilaa dembi weyn buu gala wax uu galay baa laga jirayaa markaasuu ilaahay u tadarucay in ilaahay dhibaatadan qaado wuxuu yidhi annii masaniya dur wa anta adigu ilaahayow arxamu araaximiin baat nebi ilaahay weeye waa dhawaaq ilaahayow waxaa tahay inta raxmadda kan ugu naxariisasho badan ilaahayu ii raxmad weeyaan anta arxamu araaximiin farxamni marka ducadii hadda ma uu caddayn laakiin naftiisa wuxuu ku sifeeyey cajzi iyo dacf rabbigiisna wuxuu ku sifeeyey raxmad inuu leeyahay soo ugu naxariiso ilaahay wuxuu yidhi fasajabnaa waanu ajiibnay lahu nabiyullaahi ayuub ducadiisi waa yeel tadaruciisi waa aqbal fakashafnaa waxaan faydnay maa baan faydnay bihi isaga ku sugnaa oo min durin dhibaato ah wixii dur iyo balaayo iyo shiddo haysatay baan ka zuulinay kashafnaa azalnaa azalnaa waxaan ka zuulinay wixii ku sugnaa ee dhibaato ah waataynaahu waxaanu siinay ayuub ahlahu ehelkiisii baanu siinay iyo wa midlahum macahum la midkood oo ehelkiisi macooda ah intii ka dhimatay ee dhibaatadii intii lagu jiray laga ka baaba'day waa la siiyey in la egna waa loogu dara wa midlahum macahum cabdullaahi bn mascuud baa dhahaya toddoba wiil iyo toddoba gabdhood bay ahaayeen afar iyo toban isagii markii la buskeeyey baa loo soo nooleeyey deedna intii in la egna xaaskiisii baa dib u dhashay oo toddoba wiil iyo toddoba gabdhood oo kalena dib bay u dhashay war waxaa la leeyahay awlaaddii dhimatay baa la soo nooleeya adduunka dib u timid oo dib u shaqaysatay dee adduunkan cid ka tagtay dib looguma soo celiyee wixii uun mucjisadii nabiyullaahi ciise iyo la mida mooyaane waxa weeyaan sawjadiisii baa ilaahay cawad ka siiyado intuu carruurtii waayey iyo in la eg bay dib ugu dhashay inta loo dhaliireeyey bay dib ugu dhashay hadday toddobiiyo toddoba afar iyo toban ahaayeen afar iyo toban kale wa milahum macahum markasta waa laga maarmaan intii iyo in la eg qur-aankii waa ku dhawaaqay inkastaba ha ahaadee awlaaddii baa saa loogu arsaaqay xaaskiisii baana laga siiyey maxaan saa u yeelay raxmatan liajli raxma weye naxariis darteed oo min cindinaa ilaahay wuxuu yidhi annaga agtayda ka ahaatay naxariis annaga xagga yaga ka ahaatay awgeed weeya iyo wadikraa tadkiratan tadkiro lilcaabidiina kuwa caabidiinta ah tadkiro u ah wadikraa wa tadkiratan bay ka dhigantay tadkiro iyo xusuus likayrihi isaga kayrkiisa oo min alcaabidiin dadka caabidiintaa inay tadkiro iyo xusuus u noqoto oo ay sabraan kuwa caabidiintaa sidau nebiyullaahi ayuub u sabray markii dhibaato ku timaado inay sabraan sabir inay ogaadaan nebi ayuubba waxaasaa la soo mariyey oo kale ay dhahaan waxaa la tilmaamayaa muddo tiro badan inuu dhibaatadaas ku dhex nagaa maalin maalmaha ka mid a waxaa la tilmaamay xaaskiisaa waxay ku tiri siddeed iyo toban sanaa dhibaatadan ku dhex jidhaye haddaa ilaahay baryi lahayd oo dhibaatada inuu kaa dulqaado markaasuu yidhi imisaynu barwaaqo ku dhex jirnay markaasay tihi siddeetan sano dee ilaahay waaba ka xishoonayaabay yidhi siddeetan sanaan barwaaqo ku jirnay intaan yar mayaynu sabri weyne marka nebiyullaahi ayuub dhibaatooyin badan baa la soo mariyey qisooyin ay sheegaan dadka qisooyinka soo rara oo nebiyullaahi ayuub aan laa-igu ahayn ayaa iyana jidha oo in laga digtoonaado mudan oo ambiyada mansabkooda iyo martabadooda aan munaasab iyo laa-iq u ahayn oo heerkaasaa la gaarsiiyo sidaasaa jirkiisa noqdo oo sidaasaa bahal looga dhasheen oo sidaasaa loo tuuray oo sidaasaa ku dhacday howlahaas oo kale weeyaan qiso tilmaamaysa taasna waa la iska ogaanayaa markii dambe waa iyadii inta loo soo saaray dee biyaha oo uu ku mayrtay haadaa muqtasalun baaridun wa sharaabun ilaahay daaweeyey oo sidiisii iyo si ka qurux badan uu noqday oo loo oo meeshii shaciirta iyo meeshii heedda wax laba daruurood oo kale inta la soo saaray waxa weeyaan midna dahab lagu di'iyey oo lagu hoodiyey midna fidbo waa isaga markaa guranayadoo la yidhi maana waxaan kaa deeqi kaa qani yeelin markaasuu yidhi ilaah waa iga qaniyeysay laakiin barakadaada cusub oo hadda soo dejisay kama maarmi karo xadiidkii uu warinayey weeyaan ibnu xibbaan wa saxaxahu wa abu yacla fii musnadihi wa abu nucaym fi lxilya wa ismaaciila wadkur waxaa kaloo ka sheekaysaa oo nebiyullaahi maxamedow balqoomkaada uga sheekaysaa u xusaa ismaaciil nebi ismaaciil nabiyullaahi ismaaciil binabiy illaahi ibraahim iyo wa idriisa nebi idriis iyo wadalkifli nebigii dalkifli la dhihi jiray kullun mid kastoo kuwan ka mid ah min asaabiriina buu ka mid ahaaday kuwa saabiriinta oo sabray dee laba waaba laiska yaqaan sabirkooda nebi ismaaciil see u sabray iyo nebi idriis oo u sabray iyada waa macruuf waa la yaqaanaa dilkiflina qur-aanka magaciisaa lagu sheegaaye qiso intaa ka badan iyo sheeko intaa ka badan loogama sheekeeyo keliya kullun mid kastoo kuwaa ka mida min asaabiriin waadkhalnaahum ilaahay wuxuu gaxay yidhi waxaan gelinnay fii raxmatinaa naxariistanada dhexdeeda ayaanu gelinnay sabir markay la yimaadeen dhibaatadii ku dhacday ay sabreen waadkhalnaahum fii raxmatina naxariistayadii baan gelinay oo jannada ah maxaa yeelay innahum iyagu min asaalixiin kuwa saalixiinta ah ayay ka mid ahaadeen min ahli lfadli wasalaax wey iyagana halkaasaa looga taariikhiya wadannuuni wadkur waxaa kaloo ka sheekaysaa qoomkaada u sheegtaa dannuuni nebigii la dhihi jiray dannuun waa nebiyullaahi yuunus waa nebigii iyo xaasku iyo xuutku liqay nuun huwa alxuut liannahu iltaqamah nusiba ilayhi isagaa loo nisbeeyaa liannahu iltaqamahu waa hal mar buu saa u qalamsada u liqa dalaq uga sii waa bahalkaa weyn oo badda ku dhex jira nebigaasna bal ka sheekee id dahaba markuu tegay muqaadiban xaalu yahay mid caraysan ama muqaadiban xaalu yahay mid carooday ama la carooday qoonkiisi muqaadib waxaa la yidhaahdaa mufaacaladaas shartaas almufaacala muqaadabadaas binaa mufaacala laysa calaa baabi marka isla caroodkaas hadda waxaa iska leedahay id dahaba markuu tegadoo ka baxay magaaladii uu joogay muqaadiban isagoo caraysan carooday qoomkiisaba u caraysan yahi maxaa yeelay iimaanku ugu yeeri jiray iyana waa ka kufriyeen wuu ka carooday wuu ka baxay oo iyada nebigeenna la dhahayo walaa takun ka saaxibilxuuti nebigii saaxibilxuutka ahaa mise xuudka u saaxiibkaayoo kale ha noqon waxaa iska ilaalinaysaa halkaana qisada odhanaysa wuu baxay id dahaba muqaadiban muqaadib isagoo u a lirabbihi taa iska ilaali rabbigii inuu carooday maaha waxayaan wuxuu yidhi qowlu man qaala cidda tiri muqaadiban lirabbihi yejibu darxuhu warkaa in la turo waa waajib warkaa lama qaadan karo ambiyada mansabkeedana munaasabo ma aha baxrulmuxuudka mujaladka lixaad fahruraasigu wuxuu yidhi muqaadabadaas looma iili karo ilallaahi lianna caro qofku u caroodo allihiis sifatu man yajhal qof ka jaahilas tilmaantii weeye ilaahay inuu yahay koonkan dhan midka iska leh amarka iyo nahyiga xaggiisa ka imaanayo jaahil billaahina laa yakuunu mu'minan qof jaahila mu'min maba noqonayo fadlan can an yakuuna nebiyan nebi inuu ahaado iskaba dhaaf mumin fiican maaha wuu carooday qoonkiisa wuu carooday muxuu u carooday qadaban lilaahi ilahay dartii u carooday diintiisa u qiirooday kufriga u nacay iyo dadka ahlu kufriga ah fadanna wuxuu maleeyey allan naqdira inaanan ciriiriyeynin calayhi dushiisa lan nudayiqa calayhi inaanan ciriiriyeynin oo dhibaato marinayn buu u maleeyey fadanna an lan naqdira calayh wuxuus yidhi haddaaba kuwaan ka tegtay wusci iyo raaxo iyo wanaag baa u baxaysaa gaallada iyo gaalnimadoodaba iskaga dhexba wuxuu is yidhi ciriiriba mara kanaa kuugu dambaysa an lan naqdira calayh marka naqdiradaasi bimacnaa waa tii dayiqa calayh waxay la mid tahay waman qudira calayhi risquhu qofkii risqiisa lagu ciriiriya soo ma ahayn marka min alqadri baa ka keenaysaa an lan naqdiradan laa min alqudrati fadanna wuxuu u maleeyey an lan naqdira calayhi inaanan awoodin taas ha dhihin an lan naqdira calayhi waxaa ka keentaa min alqadri ka keen laa min alqudra ha ka keeni waa tafsiirka u habboon wey man danna qofkii maleeyaa buu yihi fakruraasigo cajzallaahi ilaahay cajzigiis fa huwa kaafir baa noqonaya qofkii isla ilaahay kuma awoodo dee diintiibaba kaga baxayaa arrinkaasna mu'miniinta xataa looma nisbeyn karo iska badda ambiyadee nin baa cabdullaahi bin cabbaas usoo galay maya cabdullaahi bin cabbaas baa wuxuu usoo galay mucaawiya mucaawiya markaa wuxuu yidhi niyo qur-aankii mawjadihiisi baa iskaga kay dhexyaacay xalayt ilaa qur-aankaa saas dadka yaqaan u fiirinaya waa ku haftooday buu yidhi waa waaba waa ku qarqoomi meelaan u baxsadaan waaye waxba aayadaa iska kay dhex galay war waa maxay buu yidhi suu yidhi ma nebi ilaahay baan u malaynaya an lan yaqdira allaahu calayh fadanna an lan naqdira calayh baa igu soo dhacday ibnu cabbaas baa markuu yidhi haada min alqadri laa min alqudra war wa min alqadri bay ka socotaaye min alqudrati maaha nebi ilaahay baa ilaahay inuusan wax karayn ma aamini kareen sidaa weeye dee markaasuu fahmi fanaadaa waa dhawaaqay nabiyullaahi yuunus fii dulumaati mugdiyaashi dhexdoodibuu dhawaaqay saddex mugdi fii dulumaatin alaain soo maha bahalkii liqay calooshiisi buu ku jiraayo xaaska mugdigaa koowdheh mugdigii badda ilaa bahalku badda kusii dhex jiraay iyo mugdigii hameenka fii dulumaatin alaain saddex mugdi dhexdood buu ka dhawaaqay muxuu yidhi allaa ilaaha ilaa anta ilaah kale ma ahaan ilaa anta adiga mooyaane subxaanaka ilaahayow nasahaadaade tansiihan laka nasahnaan baa ku ahaatay innii anigu kuntu waxaan ahaaday min alaalimiin ilaahayo kuwa daalimiinta ah ayaan ka mid ahaaday naftayda dulmiyey laakiin hadda waa kuu toobad keenaya ilaahu mixnadaan meeshaana ku jiro ciriirigan iga saar xadiidku waxaa weeyaan ma jiro qof kurbaysan oo ducadan ku ducaysta ila stujiiba lahu waa la aqbalaa qofkii kurba ku dhacdo ama balaayo xagga adduunka ah oo ducadan ku ducaysta waa laga faydaa ducadaasi waa ducaau dinnuun laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin nin muslima kuma ducayso shay ashyaada ka mid a ila stajaaba lahu lahu ilaahay waa aqbalaa subxaanahu wa tacaala meesha xabsibuu ku jiraa markaas waxaan intaanoo mugdiya waa jeel oo kale an laa ilaaha ilaa anta subxaanak innii kuntu min alaalimiin taas buu ku dhawaaqay ilaahay buu baryaday subxaanahu wa tacaala deedna wixii loo sameeyey baa laguu sheegi doonaa iyo sidii loo galay taas baa la tilmaamayaa waxaa la sheegay jacfar ibnu maxamed baa yiri baa yidhi wuxuu yidhi waxaan la yaabay buu yidhi qof afar shay lagu itixaamay ama mid ka mid a see afar shay oo kale u halmaamaya qof murug lagu itixaamay see buusan u dhahayn laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin iyadaa daawo u ah maxaa yeelay waxaa ka dambaysa fastajabnaa lahu wanajaynaahu min alami wakadalika nunji lmu'miniin waxaan kaloo la yaabay buu yidhi liman yakhaafu shaya min asuu wax dhibaataa qof ka baqaya seebuusan u dhahayn xasbuna allahu wa nicmo alwakiil maxaa yeelay waxaa ka dambeeya fanqalabuu binicmati min allahi wa fadlin lam yamsashum suu baa ka dambaysa waxaan la yaabay buu yidhi qof dadka makrigooda iyo sharkooda ka baqay seebuusan u dhahayn wa ufawidu amrii ila allah ina allaha basiirun bilcibaad maxaa yeelay waxaa ka dambaysa fawaqaahu llaahu ilaahay baa ka ilaaliyey sayi'aati maa makaruu tan afraada u dambaysa waxaan la yaabay buu yidhi qof janno jecel seebuusan u dhahayn maa shaa allahu laa quwata ila billaah leanna waxaa ka dambaysa facasaa rabbi an yu'tiyanii khayra min jannatik taas baa ka dambaysa khaalid bin weliid baa yidhi haddii aanoo hurda salal iyo waxyaalaha aan dareemo waxaan dhahaabuu yidhi acuudu bikalimaati illaahi taammaati min qadabihi wa ciqaabihi wa shari cibaadihi wa min hamazaati shayaadiini wa an yaxduruun bes markaasaa wixiiba waa laga badbaadaya ducadan marka fastajabnaa lahu baa iyana ka dambaysa soo maa ducadan bilowgeedu waa tahliil waa tawxiid laa ilaaha ilaa anta soo maa dhexdeeduna waa tasbiix subxaanak subxaanak aakhirkeedana iqraarun bidenbi dembi qirasho weeye innii kuntu min aaalimiin waa ducaa cajo badan weeyaan dee waxaaba lagu leeyahay dadka xabsiyada iyo xaqdarrada lagu xiro dee tan ha ogaadeen intaasoo ummadaa ku camalfashayo ilaahay ka sii daayey dulmigii iyo dhibaatadii loo geysanayey tanun bay akhrisanayaan sida nebigaas ba ilaahay faraj ugu furay ilaahay wuxuu yidhi fastajabnaa waan ajiibnay lahu yuunus wanajaynaahu waxaanuuna ka badbaadinay min alqami ayaanu ka badbaadinay murugti wakadaa keligii maahee wakadaalika sidaas baanuna nunjii u korinaayo u badbaadinaa almu'miniina kuwa mu'miniintaana mixanta iyo dhibaatada sidaasaan uga badbaadinaa sidaasaa ilaahay subxaana wa tacaala u dhaqaalaynayaa oo u barbaarinaya kuwa mu'miniinta ah ee keligiis kuma koobna macnaha weeyaan arrin cajiiba marka baa meesha ku jira weeyaan wakadalika nunji lmu'miniin qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi waxaa laynoo sheegayaa haddana nabiyullaahi zakariya wa zakariya wadkur ya moxamed calayka asalaatu wasalaam nebi moxamedow dee nebi ibraahimna waa soo qaadanay darsigiisa xalay darsiga cajabta badnaa markii dabka lagu tuuray wa zakariya nebi zakariyana ka sheekay ummaddaada u sheeg id waqti isaguna naadaa rabbahu rabbiga u nadooday u dhawaaqay oo muxuu yidhi rabbi ilaahayo rabbi yaa rabbi laa tadarnii ilaahayo aniga hayga tegin fardan xaalanahay fardan waxiidan bilaa walad keligii aan ilmo dhalin wax dhaxla aan ka tegayn ilaahu hayga tegin hayga dhigin sidaas laa tadarnii fardan wa anta adiguna ilaahayow khayru lwaarifiin khayru man yabqa cidha cidda u khayr badan baata koonkoo dhan cidda dhaxlaysa waa adiga khayrulwaarifiin baata dee nebiyullaahi ibnu cabaas wuxuu leeyahay zakariye boqol sano meelahaasuu jira xaaskiisuna sagaashan iyo sagaal oo isla meeshii sanad baa udhaxeeye markaas ilaahay barye ilaahayba barye marka anta khayrulwaarifiina baa tahayo cid kastoo markay dhimato ilaahayow adaa baaqi noqonaya wey ilaahay buu ammaana wuxuu rabaa ammaan haddii markaad ilaahay wax ka rabtid waa ilaahay baa ammaanaysa wuxuu tilmaamay wixii ka soo haray inay dhammaanayaan ilaahayna baaqi noqonayo ilaahay wuxuu yidhi fastajabnaa lahu isagiina waa ajiibnay wawahabnaa waxaan u hibaynay lahu zakariya yaxyaa baan u hibaynay wahabnaa bimacnaa rasaqnaahu waxaan ku arsaaqnay walad ismuhu yaxyaa magaciisu yaxye yahay isagoo da weyn maraya zakariya wa aslaxnaa waxaan u wanaajinay lahu zakariya zawjah zawjahu xaaskiisii baanu ka dhignay mid wax dhalays intay awal caaqid ahayd midaan waxba dhalayn xaaskiisii baa loo islaaxiyey ilaahay wuxuu yidhi innahum kuwa laga soo sheekeeyo ambiyada kulligood kaanuu waxay ahaayeen yusaaricuuna kuwa u degdega fi lkhayraati khayraadka ayay u degdegi jireen khayraadka iyo daacaadka iyo camalka saalixa u degdegi jireen wayadcuunanaa wa kaanuu waxay ahaaneen wayadcuunanaa wa kaanuu waxay ahaayeen yadcuunanaa kuwana baryada raqaban iyo warahaban raqaban jerin darteed iyagoo naquudaraynaya iyo warahaban raqaban warahaban raqaban warahaban iyo cabsi darteed cabsi darteed iyagoo naga baqay wa kaanuu waxayna ahaadeen lanaa hanaga khaashiciin waxay ahayn kuwa hanaga naga yaaba oo naga baqa fi sir walcalan keligood markay yihiin iyo markay bulsho ku dhex jiraan walatii axsanat farjahaa walatii wadkur waxaa kaloo ka sheekaysaa nebi allow allatii gabadhii axsanat wanaajisay bimacnaa farjahaa farjigeeda acafat nafsahaa wey nafteeda cafiif yeeshay taa ka sheekee maryam albatuul gabadhii rag oo dhan aysan is arag guur oo dhan ka dheeraatay cibaadada ilaahay u gaar noqotay xumaan iyo xalaalba iska ilaalisay xagga guurka iyadaa tiri walam yamsasnii basharun walam aku baqiya qisadaasna ka sheekee iyo wiilkii ay dhashay qisadan qisadii zakariya lagu daba xiray iyo wiilkiisa yaxye ahaa dee taa laba qofoo waaweyn haddii laga dhex abuuray wiil oo zakariya wiil la siiyey iyo xaaskiisii waxaa la tusayaa arrin kaloo weyn gabar aan cidnaba u tegin ilaa ilmuhu inta badan wuxuu intu wuxuu ku dhashaa ilmuhu oo lagu helaa labadan isku tegay ragga iyo dumarka iyadoo taasi aysan dhicin in ilaahay ilmo abuuray bilaa aabba ah walatii axsanat farjaha oo fa nafaknaa aanu afuufnay fiihi min ruuxinaa ruuxdanadi xaggeeda bimacnaa amarnaa weeyaan fa nafaknaa fiiha weeyaan kanaa fiihi qoray fanafaknaa fiihaa dhexdeeda maxaa loo ahaaday min ruuxina ruuxdanadi xaggeedii baa looga afuufay ruuxdu waa jibriil markaasay uureysatay nebiyullaahi ciise wajacalnaahaa gabadhaa waxaan ka yeelnay baa ilaah yidhi iyo wabnahaa wiilkeedaba aayatan aayad baanu ka dhignay lilcaalamiina baana uga dhignay waxaysan weligood arag baa laga dhigay aayad iyo cibro ayaa laga dhigay aayatan ayaanu ka dhignay lilcaalamiin ayaanuna uga dhignay hooyow leey ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala inna haadihi middani diintani ummatukum millatukum diintiinni wey ummatan waaxidatan millatan waaxidatan xaalay tahay ummaddan bal halkaas ku fasir inna haadihi diintani diinukum ummatukum weeyaan ummaddan maxaa looga jeedaa millatukum awal jamaaca min annaas baa umman la dhihi jiray ummad ummatan waaxidatan xaalay tahay millo waaxida ah waa millatlislaam ambiyadoo dhanna towxiid bay la yimaadeen diinkunu waa diinun waaxidun weeyaan waana aniguna rabbukum rabbigiin baan ahay facbuduuni tafsiir kalena waa jiraa marka ina haadihi ummatukum ummatan waaxida ku jira waana aniguna rabbukum baan ahay facbuduuni iyo caabuda wataqadacuu way googooyeen amrahum amarkooda qadacuu bimacnaa amrahum amarkoodii bay beynahum dhexdooda googooyeen macnaha way iskhilaafeen diinkiibay isku khilaafeen koox koox iyo ururo iyo waxaase noqdeen kuwa muwaxidiinoo diinta rumaysan kuwa yahuuda kuwa nasaaro ah kuwa majuusa waxa weeyaan saas noqdeen wataqadacuu way googooyeen ama taqadacuu way googo-een iyaga dhexdooda taqadacuu oo bimacnaa qadaca ah iyo taqadacuu oo amrahum beyna iyagaa dhexdoodii googo-ay labada waa la sheegay kullun ilaahay wuxuu yidhi mid kastaaba ilaynaa xagga yaga intii ka ah raajicuuna mid u soo noqonaya wey annagaa xisaabtooda dushayada ahaat annagaa xisaabinayna waxa is hayaan oo dhan annagay noo soo noqon doonaan firqooyin iyo axsaab iyo ururo iyo balaayadaasoo dhan ilahay bay hortegayaa faman yacmal qofkii camal fala min asaalixaati saalixaadka xaggeeda acmaasha wanaagsan xaggeeda walxaal huwa mu'minun uu yahay shardi waxaa ah iimaan falaa kufraana jaxdi ma ahaanin iyo burin falaa kufraana burin iyo jaxdin lisacyihi sacyigiisa la jaxdiyoo la dafiraaye mawjuudun maaha falaa kufraana lisacyihi mawjuudun shay la dayacayo ma jiro sawaabkiisa ka mid ah camalka uu la yimi falaa kufraana laa budlaana laa juxuuda lisacyihi licamalihi mawjuudun dheh wa innaa anaguna lahu isaga kaatibuuna baan kuwa u qoraya camalkiisa warqad baan ugu qoraynaa bimacnaa malaa'ig baan amraynaa in ay qoraan wa innaa lahu kaatibuun acmaashii waa loo qoraya hal shay mid yar iyo mid weyn oo laga tegayaa ma jiro wa innaa lahu kaatibuun jamiicu camalihi baa loo qoraya camalkiisii sidaas baa isagana laga dhigayaa halkaas buuna wuxuu ka helayaa abaalkiisiibuu halkaas ka helayaa ilaahay agtiisa ayuu ka helayaa subxaanahu wa tacaala darsigeennu intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam sawaab